إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro kala duwan ku qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka kuwaasoo ku kala yaalla gobollada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo baay waxaa xaalada adag oo dhanka nolosha iyo nadaafadda ah laga soo sheegayaa xabsiyada uu gacanta ku hayo maamulka somalilan dab xooggan oo geystay khasaare hantiyeed ayaa ka kacay degmo ka tirsan magaalada muqdisho wilaayadii islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa ku guulaysatay inay heshiis dhex dhigto odayaasha beesha mudulood ee shabeellaha hoose askari ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka ayaa isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ee shabeellaha hoose isbahaysiga carbeed ayaa duqaymo hor leh ku garaacay xarumo ay xuutiyiintu kaga sugnaayeen waddanka yemen ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo khamiis ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol labaiyo afartanka hijriyada oo waafaqsan tobanka bisha labiyo tobanaad sannadda laba kun iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro kala duwan ku qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka kuwaasoo ku kala yaalla gobollada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo baay weeraradan ayaa waxay mujaahidiinta ku qaadeen saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku kala leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada kale ah owdinle afmadow taabto yoontoy eleboorka baraawe buurcolow jannaale iyo sabiid deegaanka yoontoy ee jubbooyinka waxay mujaahidiinta ku weerareen ciidamada maamulka jubbaland ee halkaasi fariisinka ku leh sidoo kale deegaanka owdinle ee dhacaduleedka magaalada baydhabo waxay mujaahidiinta ku weerareen ciidamada maamulka koonfur galbeed ee halkaasi fariisinka ku leh waxaa lagu soo waramayaa in weeraradaani khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka hase yeeshee ma aan helin inta uu la egyahay khasaaraha waxaa xaalada adag oo dhanka nolosha iyo nadaafadda ah laga soo sheegayaa xabsiyada uu gacanta ku hayo maamulka somalilan haashim cabdinaasir ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya dad badan oo muslimiin ah ayaa ku jira xabsiyada maamulka somalilan ee ka arrimaya gobollada waqooyiga soomaaliya waxaa xabsiyada maamulkaas laga soo sheegayaa in ay ka jiraan xaalado adag oo dhanka nolosha iyo nadaafadda ah kuwaas oo ay wajahayaan maxaabiista ku jirta xabsiyada waxaa dhibaatooyinkaas usii dheer in maxaabiistu aysan helin wax raashin ah iyadoo sidoo kalena loo diiday in eheladooda ay soo booqdaan haddaba mid ka mid a xisbiyada mucaaradka ee ka jira maamulka somalilan ayaa shaaciyey in xaalada adag ay ka jiraan xabsiyada qayladaan xagga saldhigyada jeelasha cidhiidhiga saldhigyada jeelasha qofka xorriyadda laga qaado aan loo ogolaan ehelkiisa dadka la xidhxidho oo aan cunto helin xaaladda saldhigyada iyo jeelashu waa mid aan fiicnayn oo xaaladda caafimaad xaaladaha saldhigyada jeelasha iyo maxaabiista ku xidhan maaha mid fiican xaaladaha khatarkaa ay ku jirno maanta weliba xilligan safmarka covid sagaaliyo toban saldhigyada aan xaaladooda ka dayrinayno iyo jeelasha waa lixiyo toban saldhig iyo jeelba iskugu jirto iskugu jiraan oo somalilan sidoo kale wuxuu ka hadlay goobaha ay ku yaalaan lixiyo tobankan saldhig ee laga soo sheegayo xaaladahan adag
saldhigga dhexe magaalada hargeysa saldhigga niyu hargeysa hargeysa saldhigga iftin hargeysa doloodha hargeysa ibraahim koodbuur hargeysa maxamed mooge hargeysa maxaan ku idhahdaye saldhiga xaafada berbera wadajir saldhiga dhexe berbera xabsiga weyne berbera xabsiga laascaanood xabsiga boorame weyn intaasoo xaaladoodu maa xaalad caadiya waa xaalad aan inaba caadi ahayn dhanka kale wuxuu carabka ku dhuftay in xabsiga weyn ee magaalada berbera ay ku jiraan dad ka badan dadkii loogu talagalay xabsiga in lagu xidho jeelka weyne berbera oo oo la dhisay wakhtigii isticmaalkii ingiriiska ka hor uu yahay jeel weyn oo guuna oo aan dadka lagu talagalay ee dadka ku xidha aan islahayn dad tiro badan badan badan oon lagu talagelin baa ku xidhan oo xajimka intaa lagma qaadi karo xaaladda berbera waa xaalad kulayla marka jeelkan waxaan ku baaqaynaa in in, in gebi ahaanba albaabada laiskugu dhufto oo la xidho saldhiga dhexe magaalada hargeysa een, isna uu yahay mid aan inaba caadi ahayn oon xaaladiisu xaalad khatara tahay salitationkiisu aan fiicnayn cidhiidhi badan jiro dadka lagu hayaana ay yihiin dad tiradii dhaafay booliisku ay dadka kusoo qabtaan waarala xisbiyada mucaaradka ah ayaa mararka qaar sheega dhibaatooyinka ka jira meelaha ay ka taliyaan maamulada shisheeyaha ku daaban iyagoo dadweynaha taageero uga raadsanaya laakiin markii ay kursiga qabtaan ayay kasii daraan kuwii hore si kastaba ha ahaatee maamulka somalilan ayaa ka mid ah maamulada dhibaatooyinka ba-an ku haya dadka muslimiinta ee ku nool goobaha uu ka arrimiyo waxaa xabsiyada maamulkaas ka buuxa dad badan oo muslimiin ah kuwaas oo ay ka mid yihiin dad culummo ah oo laga hor istaagay in ay dacwada dadka gaarsiiyaan dab xooggan oo geystay khasaare hantiyeed ayaa ka kacay degmo ka tirsan magaalada muqdisho faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya maxamed muudey dabkan ayaa waxa uu maalintii shalay ka kacay guri ku yaala degmada hodan ee magaalada muqdisho gurigan uu dabku ka kacay ayaa wuxuu si qadasiiyey saddex guri oo kale kuwaas oo wadarta guud tirada guryaha gubatay ka dhigaysa afar guri dabkan ayaa guud ahaan dhulka la simay afarta guri isaga oona baabi'iyey wixii alaab iyo agabyo kale ahaa ee yiilay waxaa lagu soo waramayaa in dabkani uu ka dhashay koronto ka kacday mid ka mid ah guryaha uu dabku qabsaday haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii soo gurmaday iyo mid ka mid ah milkiilayaasha guryaha gubtay oo ka waramaya sida ay wax u dhaceen waxa weeye guryaha gubtay guri ka mid ahaan lahaa waxa weeye shirkadda beeko korontadeeda farsamo xumo awgeed ayay nooga gubtay khasaaro badan baa soo gaaray waxaan naf ahaynoo lagala badbaaday ma jiraan nafta keliya lagala badbaadin laakiin waxa weeye inta kale waxba kama badbaadin hal shay lagama qaado dabkaani gurigaasu ka kacay aad u jeedo gurigaanu qabadsiiyey gurigaani gurigaanu qabadsiiyey gurigaas guri ku sii xigu qabadsiiyey ma garata meeshaan waxaa ku baabaday afar guri iyo hantidii taallay dadkaanna guryahan degganna waa dad masaakiina noloshaa lala dirirayaa beriiskii see lagu heli karaa maya maya alxamdulilah shukur rabbilcaalamiin cidna ugama dhaawacmin cidna ugama dhiman mid ka mid ah dadkii soo gurmaday ayuu dabku waxyeelo gaarsiiyey waa kan isaga oo ka waramaya deganaa xaafadda jaamacada meeshan waxaa u imaada gurmud inaan dadkan walaalaya garab aan siiyo guri meesha anigu ma leeyi dibaa ka kacay adi xili afar saac oo bilaawdo ilaa shan saac dibkaa soo socday inaan gurmud aan imaaday anaa meesha wax igu gaareen khasaare naf kuma arkin laakiin khasaare hanteeda aa ku bahay meeshii in dhaawacaas aga soo gaaray waxaas dhan waxaa mas-uul ka ah shirkadda beeko mar maan laba maan saddex maan guryo badan ka gutaabada jaamacada gurigaana soo gubanaya meel baa layga soo wacay markaan u imin dadkii daminayay waxay igu yidhaahdeen korontaa gubtay wadda kale holcaya kaligeen wax maaraya makhluuqa dhan baa joogay saalayaaluus ma joogin korontada beeko ka dhashaa laygu yidhi laakiin anugu ma joogin guriga maxaa ku jira korontada beeko haamankii anaa gacanteeda uga wada baxshay haamankii gaaska oo kama kicin gaas maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ku soo badanayay dab ka kacay qaybo kala duwan oo ka mid ah caasimadda kuwaas oo sababtooda lagu sheegay koronto wilaayadii islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa ku guulaysatay inay heshiis dhex dhigto odayaasha beesha mudulood ee shabeellaha hoose warbixinta warkan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi haddou midoobay mudulud armujaahidiinto waa maqasuud haddou midoobay mudulud kulankan oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa isku arkay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo sidoo kale odayaasha beesha mudullooda wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ku guuleysatay inay heshiis dhex dhigto odayaasha beesha mudullood ee shabeellaha hoose khilaaf ayaa hareeyay hogaanka beesha wuxuuna saameeyey mudulloodka dega gobolka shabeellaha hoose kulan iyo dowro socotay saddex cisho ah ayaa lagu xaliyey khilaafkan oo muddo soo jiitamayey odayaasha beesha mudullooda gabagabada kulanka ka hadlay ayaa ay sheegay inay ku faraxsan yihiin xalka laga gaaray khilaafka ka dhex jiray iyagoona isbarbardhig ku sameeyey habka iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab u wajahdo khilaafyada soo kala dhex gala beelaha soomaaliyeed iyo sidoo kale habka ay u wajahaan dowladda federaalka iyo shisheeyaha waxaad ogtihiin qabaa'ilada ku dirira meelaha qaarkood oo xarakadu inaysan ka talin riddadu waa ka faa'iidaysataa khilaafkooda aad bay uga faa'idaystaa macnaha laakiin taas cagsigeeda islaamku meeshuu ka taliyo xarakatu shabaab mujaahidiin waxaa ilahay u suurogeliyaa inay ku guulaystaan inay heshiisiyaan hadday dad badan ay yihiin iyo hadday shakhsiyaad yihiinba inay heshiisiyaan ayuu ilaahay ku guuleeyaa marka alxamdulilah aan leenahay nimcaan haysanaa khayr baan haysanaa waxaan u sheegaynaa in mudulood goobtaan ku heshiiyey annay ka go-an tahay oon been ahayn kunay ballamayn kitaabka ilay inay difaacaan
waaliga shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo munaasabadda ka hadlay ayaa marka hore soo gudbiyey ujeedka loo qabtay kulanka saddex maalmood oo kulanka idin socday ulajeedkiisana wuxuu ahaa in la islaaxiyo la hagaajiyo madmadowga soo kala dhexgalay beesha hoggaankeeda in la wanaajiyo hal meel ay u wada socdaan waxaa kulankaas iyo maalmahaas iyo waxaweyaan islaaxintaas barbar socda dowro diini ah dadka lagu dareensiinayo wacyiga maanta jiro intaas kadib waaliga ayaa beesha mudullood ee shabeellaha hoose kula dardaarmay inay ilaaliyaan midnimadii ay madasha ku gaareen beesha mudullood odayaashooda iyo waxaweyaan waxgaradkooda meesha fadhido waxaan rabnaa inaan kula dardaarno awalan inay ilaaliyaan midnimadii ay gaareen midnimadaani juhdiyaa ku baxay wakhtiyaa ku baxay wadajirka ayaa wanaag ku gaaraysaan ogaada wadajirka ayaa horumar ku gaaraysaan wadajirka ayaa waxaweyaan jiritaankiina iyo tadbiiqinta shareecada islaamka ee ku ahaani wadajirka ayaa xuquuqda idinku leeyahay ayaa waxbaan iskaga bixin kartaan xaqa idinka maqanna ku raadsan kartaan laakiin dadka haddayn wada soconin khilaaf waxaweyaan dhexdooda u yaallo aslan waxay qabsan karaan ma laha bal iska daaya cadaawad iyo colaytana dadka dhexdooda ku faafaay khayrna kuma jiro in la iskhilaafo waa shar ilahi subxana wa tacala waxaweyaan galab si a u gaarteen heshiis a u gaarteen ilahi tacala waxaweyan ha idinkugu wado maamulada islaamiga ah ee ka dhisan walaayaadka dalka ayaa heshiisyo kuwan la mid ah waxay dhex dhigaan beelaha soomaaliyeed ee uu mararka qaar khilaafka soo kala dhex galo dhowaanna ayay ahayd markii wilaayadii islaamiga ee hiiraan kulan ka dhacay deegaanka booco ee gobolkaas ay ku xalisay khilaaf dhanka dhaqanka ah ee ka dhexeeyey jufada xasan maxamed ee kasoo jeeda beesha xawaadle
sidoo kaleeto magaca mudulood
askari ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka ayaa isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ee shabeellaha hoose sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo maxamed ciise askarigan oo lagu magacaabo cabdiraxmaan cali bulle kana tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan degmada qoryooli ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose wareysi dheer ah oo ay la yeelatay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayuu kaga sheekeeyey dhibaatooyinkii uu ku arkay ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo uu ka tirsanaa muddo sideed bil ah waxa uu ka warbixinayaa qaabkii ugu biiray askarta dowladda federaalk ee shisheeyaha ku weheliya degmada qoryooli ee gobolka shabeellaha hoose magaciisu cabdiraxiim buul waay waxaa isku soo dhiibay qoryooley ciidanka calool uusto calool uusta oo qoryooley macnaha oo dhuugta oo taliyahoo dalwaad ayaas iska dhiibay meeq sano sanad ma gaaran laakiin sideed bilaad iyo todoba bilaad meelahaasaa ka jira tababar masaa qaadan weligeyn tababar ma daran meesha macnaha waxyaalaha ciidanka iyaga oo macnaha oo uyaa badnaay oo macnaha oo korkii ka dhaceen hadda waxyaalo oo dhibaata korkii ma ka dhaceen laakiin dhahajoogood iyoona macnaha aragtidood lila iyaa badneeda dhaqankood in baaha iyo heesoo gaalo iyo yihiin sila ay ku nool yihiin beledkeen macnaha saddex qof lee wax ku uniin sidoo kale askarigan ayaa ka warbixinaya habkii wanaagsanaa ee ay usoo dhaweeyeen maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose isagoona baaq u diray askarta dowladda federaalka waxaa u dhiirigeliyay ninkan walaalkii xasan ay inaan kusoo taga eeanayaw nin kale oo saaxiib u nahay oo sunheer qoryoole ay iyo ilmihii candhal macnaha iyana hooyo dhimas oo rajo ay niyow aaba macnaha meeshaasi alal ustaas soo dhahba anagu hooyadan waa dhimin muslimiintan macnaha dhexdeeda awal iswashaqaysarka hoorga haduuraa dhoogay taa ka bax yaa eenaan wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose siday kuu soo dhoweysay in wanaag ah oo sharaf leh ciidamada aan kasoo taga nin alla ninkii isoo wac walaalow macnaha dhibkaas kasoo bax hoolahaada walaalka wadaneeso ciddaas ku yeeshaay ma laha qoray idi wadatahay macnaha inuu lacagtiisa ku siiyaay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ka mid ah goobaha ay sida aadka ah u soo gaaraan askarta ka soo goosanaysa dowladda federaalk iyo maamulka koonfur galbeed waxaana la siiyaa dowlaad sharci ah oo loogu talagalay in lagu dhiso wacyigooda diineed iyo dhibaatada ay leedahay la shaqaynta ciidamada shisheeye ee kusoo duulay dalka halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina isbahaysiga carbeed ayaa duqaymo hor leh ku garaacay xarumo ay xuutiyiintu kaga sugnaayeen waddanka yemen duqaymahan ayaa waxaa lagu garaacay fariisimo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka xuutiyiinta kuwaasoo ku yaala magaalada al-xudaydah ee waddanka yemen afhayeen u hadlay isbahaysiga carbeed oo ka hadlay duqaymahan ayaa waxa uu tilmaamay in xuutiyiinta ay ka burburiyeen laba gantaal oo ay sheegeen inay halis ku ahaayeen amniga gobolka iyo maraakiibta isticmaalaysa xeebaha wuxuu intaasi ku daray in maleeshiyaadka xuutiyiinta khasaare naf iyo maalba leh lagu gaarsiiyey duqaymahan hase yeeshee ma uusan sheegin inta uu la egyahay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa